aan rabnaa inaan caddeyno marka ugu horeysa dowlad goboleedka galmudug waxaa la dhisay bishii juun dhexdeedii ayaa la abaabulay ama la dhammaystiray baarlamanka dowlad goboleedka galmudug halkaasoo ay markaas diyaar ku ahaayeen ergo badan oo ka kala timid degmooyinka iyo gobollada ay ka kooban tahay galmudug isla markaasna intaan baarlamanka lasoo xulin ka hor la hor keenay dastuurkii lagu maamuli lahaa galmudug halkaasna ay ku ansixiyeen siddeed boqol oo ergo in ka badan ka bacdi dastuurkii sidaas ahayo ergadaas ay ansixisay oo qabaa'ilada kala duwan ahayoo ahaa ilaa iyo kow iyo toban qabiil ka koobnaa oo galmudug wada dhistay baarlamankii markii lasoo xulay waxa ay halkaa haddana ku doorteen isla bishii juun dhammaadkeedii waxay ku doorteen guddoonkii baarlamanka bishii toddobaad afarteediina waxaa la doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug sidaa darteed madaxda degan magaalada dhuusamareeb waxaan u sheegaynaa dastuurka dowlad goboleedka galmudug inuu ahaa midkaas baarlamankii dowlad goboleedkana inuu ahaa siddeetan iyo sagaal xildhibaan in aan baarlaman kalena jirin aanay jirin maaragtay dastuur kalena aanu jirin saldhig kaleeto ee baarlamanka dowlad goboleedka galmudug uu ku shaqeeyana uuna jirin madaxweyne sharciyan ah oo wuxuu jiri karaa oo keli ah markii la gaaro wakhtiga doorashada qabaa'iladii deegaankana waxaa looga fadhiyaa inay soo doortaan xildhibaanadii